أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وآlه وأصxaabه أجمعين amا bعd suuraة الmursalaad ayuu casharkeena ka bilaabmayaa caawa aayadda ugu horeyso suuraة الmursalaad waa suura makiya sida iبnu cabaas laga wariyey iyo غeyrkiisba sidaasaana raajixa loona badan yahay aayadaheeduna inayna lahayn kala reeb qaar baa waxay yidhaahdaan waidaa qiila lahum urkacuu laa yarkacuun ayaa madaniye ka ah suuradda marka waxay ka mid tahay suuradaha dhaarta lagu bilaabay oo rabbi subxaanahu watacaala u dhaaranayo laba shay buu ku dhaaranayaa sida loo badan yahay dabaylaha iyo wuxuu ku dhaaranayaa rabbi malaa-igta dabaylihiina roobkii iyo ayay wadaan oo quutul abdaan ah malaa-igtiina waxay wadaan waxyigii oo ah quutul arwaax ah ayay wadaan muqsamu calayhiga iyo waxa loo dhaaranayana waxa ay tahay bacthiga iyo dadkii in lasoo bixin doono oo la kala abaalmarin doono in ilaahay subxaanahu watacaala uu yacni keeni doono oo waxa uu ambiyadu ay yaboohayaan xaq inay yihiin oo ay dhici doonaan sidaa buu rabbi subxaanahu watacaala uu u dhaaranayaa muqsamu bihiga iyo muqsamu calayhiga marka waa kuwa adilo badan oo bacfiga ku saabsan baa suuraddu ay ka waramaysaa oo al-iimaanu bilyowmi alaakhir waxyaabo qofka tusi karo sidoo kale suuraddu waxaa kale ka hadlaysaa aakhirka qiyaamaha dadku siday kala ahaanayaan mutaqiintana ilaahay inuu meel fiican gey doono kuwan kale gaalada ayagana jahanamo inuu alla ku ciqaabi doono suuraddu marka aduu aqraadda iyo waxyaabaha bay ka waramaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim waalmursalaati kuwii la diray ayaan ku dhaa ayaan ku dhaartay ayaan ku dhaaranayaaye curfan loo diray liajli curfin islaax iyo wanaag dartii loo diray oo islaaxul caalam waayo marka roobkii iyo dadkii baa ku dhaqan haddii dabaylo lagu fasiro waana sida loo badan yahay almursalaat bimacna riyaax ayaa loo jeedaa ibnu sidaana ibnu mascuud iyo riwaayo oo ibnu cabaas iyo ayaa sidaa maray malaa-igtana qaar baa ku fasirayoo malaa-igtii la diray curfan loo diray islaax iyo wanaag loo diray iyo hanuunin wanaagga loo dirayna waxaa weeyaan inay dadkii wanaaggii ay markaa wixii ay ku wanaagsanaan lahaayeen inay la imaadaan labadaas tafsiir ayaa ku jirto sida badan marka curfantana laba tafsiir oo kale walmursalaati marka dabaylaha iyo malaa-igta lagu kala fasiray curfa curfanna laba tafsiir baa ku jirto oo curfan in laga wado bimacna almacruuf wanaag lala diray macnaha labaad waxa uu yahay curfan ka curfi lfaras faraska iyo diiqa iyo yacni meeshoodan kore faraskuna timo ayuu ku leeyahay diiqa laftiisana wuxuu ku leeyahay yacni wuxuu ku leeyahay wax markaa yacni isku taxan ayuu ku leeyahay ka curfan marka ka curfi lfaras marka macnuhu wuxuu noqonayaa walmursalaati dabaylihii la dirayaan ku dhaartay kuwii la diray ee dabaylaha ah baan ku dhaartay curfan iyadoo israacraacsan mutataabicatan xaal ay tahay tu israacraacayso yani curfan kal curfi curfigaana marka macnaha loo keenay waa maxay tashbiiha macnihiisa israacraacitaanka marka haddii laga macneeyo curfanta bimacna almacruufna ee islaaxa iyo irshaad iyo loo jeedo marka waxay noqonaysaa mafcuulu liajlihi haddii curfan kal curfi la yiraahdana xaalo ayay noqonaysaa xaalo ay yacni israacraacsan tahay oo kale falcaasifaati ayaan ku dhaaranayaa kuwii dhabanayey dhabaylihii dhabanayey casfan dhabasho dhabanayey yacni aada u daran waannaashiraati kuwii faafinaya ayaan ku dhaaranayaa nashran faafin faafinayey ama fidin fidinayey waannaashiraati malaa'igtii fidinaysay ayaan ku dhaaranayaa ajnixatahunna garbahooda nashran fidin falfaariqaati kuwii kala bixinayaan ku dhaaranayaa farqan kala bixin xaqii baatilka marka wlmursalaati curfan falcaasifaati casfan waa dabaylihi sidii loo badan yahay wاnnaashiraati nashran falfaariqaati farqan falmulqiyaati dikranna waa malaa'igta saa darteed marka wاnnaashiraati waaw ayaa lala yimid muqaayaro faa-iideyneyso marka wاnnaashiraati waa jumla mustanafo waaye qasam oo mustanaf ah waaye waawdaana daliil u ah loo keenay macnuhuna marka waxaa weeyaan wax ka gedisan wixii hore taasaana waxay raajix ka dhigaysaa walmursalaati in dabaylaha loo jeedo wannaashiraatina malaa-igta in loo jeedo laba shay buu marka ku dhaaranayaa oo sidaa kale ah wannaashiraati kuwii fidinayay ayaan ku dhaa ayaan ku dhaaranayaa ajnixatahunna garbahooda nashran fidin fidinayeen ayb tafaasiir kalena waa ku jirtaa kaa un baan uga gaabsanayna falfaariqaati kuwii kala bixinayay ayaan ku dhaaranayaa farqan kala bixin kala bixinayay malaa-igta waayo iyaguna waxay kala bixinayaan xaq iyo baatilkii waayo waxay la imaanayaana xaq iyo baatilku ay ku kala baxaan tafsiir qataada ayaa jiro falfaariqaati aayadaha ku fasirayo aayadihii kala bixinayay xaqa iyo baatilka farqan kala bixin falmulqiyaati kuwii ridaayey ayaan ku dhaaranayaa dikran waanada iyo dikriga waxyiga kuwa ridayo oo ilaa ambiyada xaggooda kusoo ridayey oo usoo tuurayey maxay sidaana markaa ay maxay cudran cudurdaar ridayaan ow amase nudran digniin kuwa dambaabay loo digo ridayaan marka cudran ow nudran dikran aan ka bedelnay bedelu ishtimaal waay waayo dikriga waxaa ka mid ou shamlinayaa cudurdaar oo dadka loo garaabo oo loo cudurdaaro qofkii wanaagsanaa markuu dembi galo waa la dhaafayaa waa loo dembi dhaafayaa acmaal ou la yimid darteed ama towba iyo waxbaa loogu dembi dhaafayaa waa loo cudurdaarayaa kaas waa loo garaabayaa ow nudranna kuwana digniin baa la siinayaa kuwa iyaga xaqa ka weecday oo khilaafay ama cudran iyo nudran mafcuulu liajlihi in laga dhigo icdaaran cudurdaar dartii maxaa marka waxyiga ay u keenayaan malaa-igta cudran ay icdaaran cudurdaar cudurtirid darteed dadku inaynan cudurdaar ilaahay agtiisa ku yeelanin sidaasay malaa-igtu waxyiga ula imaanayaan rusulan mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda arusul ilaahay rususha wuxuuba usoo diro waxyiga loo keenay inaan dadku aynan ilaahay ku yeelanin korkiisa wax marmarsiyo ah inaynan ku yeelanin marka sidaa markaan ku wadno cudran ay icdaaran cudurdaar tir tirid in yacni marmarsiyo iyo cudur la zuuliyo oo dadkii laga zuuliyo ow nudran ow indaaran ama digniin darteed yay la ridayaan waxyiga ayb falmulqiyaati kuwii tuurayey oo ridayey macnaa u waxyoonayey malaa-igta ay ambiyada u waxyoonayeen oo ku ridaya ambiyada quluubtooda dikran waanada ku ridayeen falmulqiyaati kuwii ridayey dikran waano ama waxyi kuwii ridayey ayaan ku dhaaranayaa fii quluubi lambiyaai ambiyada quluubtooda ku ridayey waxyiga maxayna ugu ridayaanna cudran icdaaran cudur tirid marmarsiya tirid in marmarsiyadii meesha laga bixiyo darteed ow nudran ow indaaran ama digitaan darteed yacnii ay waxyiga quluubta ma ambiyada ugu tuurayaan waxyiga loo soo dhiibay ugu ridayaan intaa marka waa dhaarihii inamaa waxa tuucaduuna la idin yaboohayo la waaqicun ku dhacayo waay shaki la-aan ku dhacayo waay waxa la idin yaboohayo mar haddii wixii loo dhaartay la sheegay muqsamu calayhiga ama jawaabulqasamkii jawaabtiina ay noqotay bachiga la idiin yaboohayo waa dhacayaa la yidhi oo waa la idinsoo bixinayaa qiyaamo way dhacaysaa calaamadihii baa la raaciyey marka qiyaamaha fa idaa goortii annujuumu xidigihii dumisad marka la tirtiro oo iftiinka laga tirtiro wa idaa goortii assamaa-u samadii furijad la jeexo la dilaaciyo wa idaa goortii aljibaalu buurihii nusifad la rujiyo wa idaa goortii alrusulu rusushii uqitat yacnii waqtigii loo qabtay la yeelo oo markaa yacnii waqtigii loo qabtay uu yimaado yuqaalu waxaa la dhahayaa oo dadkii waxay leeyihiin ama la dhahayaaba liayi yowmin maalintee ahoo ujila dib loogu dhigay maalinkan qiyaamaha maalintee ahoo dib loogu dhigay liyowmi lfasli waa la bayaaninaa marka nacam liyowmi lfasli iskala saaridii maalinteedii ayaa dib loogu dhigay waxaa qiyaamaha dib loogu dhigay ilaa iyo maalinta dadka la kala bixinayo ayaa dib loogu dhigay waciidna waa ku jiraa marka meeshaasoo tarhiib ayaa ku jira waxbaa la kala saarayaa haddii la yidhi war isqabta waayo oo ilaahay u towbad keena oo wax wanaagsan la imaada ilaahay agtiisa oo la imaada maalintaa la iskala saarayaa shanigeeda aada loo weyneeyey wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxaybaa yowmulfasli iskala saaridda maalinkeedu ahaaday calaamadihii marka qiyaamahu rabbi wax ka tilmaamay fa idaa goortii annujuumu xidigihii dumisad la tirtiro oo iftiinkii laga tirtiro way nuurkeedii la tiro wa idaa goortii assamaa-u samadii furijad la jeexo ay shuqiqad wasudicad la jeexjeexo markaasaa malaa-igtu ay kasoo daadanayaan albaabo intay yeelato wa idaa goortii aljibaalu buurihiina nusifat la rujiyo oo buurahan dhulka laga qaadoo la rujiyo fii suurati caman waxaan ku arkaynaa waxay noqonaysaa marka wasuyirat iljibaalu fakanat saraaban buurahan hadda meel dheer baa laga arkaa qofku hadduu lugeynayo buurta meel dheer u ka arkaa dhul ban a marku ku socdo meel buur a marku arko buurtu iyadaa ismuujinaysa bannaankay iskeenaysaa waana lagu maahmaahaa carabta marka calam ayay buurtu dhahaan calam sida ay u muuqanaysa darteed oo wax marka ay wax cad markay rabaan inay ka hadlaan waxay yidhahdaan ka naarin calaa calamin dab buur korkeed laga shiday oo kale waa waxaas dab oo iftiin awalba leh haddii buur laga kor shido waa la arkaa soo maaha markaa macnaha buurtii buurihii sidaa loo arkaayey inta dhulka laga rujiya maalinkaas ayay dhulkan iska heehaabayaan cirkan iyo dhulka dhexdiisa ayay heehaabayaan iyadoo wax jurmile loo maleeyo waxna aan ahayn wasuyirat iljibaalu fa kaanat saraaban waxay noqonayaan werwer iyo dhalanteed ayay iska ahaanayaan suuratu namlina waxaan ku marnay watara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara saxaabi sunca allahi aladii atqana kula shay waidaa goortii aljibaalu buurihii nusifat laba macnaa ku jira la rujiyo waa la dhahaa nusifat waxaa kaloo lagu macnayn karaa la buubiyo iyada dhanba shaygu marku khafiif noqdo ee la budeeyo saa haddii loo afuufabo waa iska sayrmaya waa baxaya sidaana waa laga macneeyaa waidaa goortii alrusulu rusushii uqitat la jamciyo ay jumicad la jamciyo ay xaana waqtuhaa jamcintoodiina waa maxay waqtigii loo qabtaa la gaaray ayb uqitatna waa la aqriyey wuqitatna waa la aqriyey hamzadu marka waaw unbay kasoo gadoontay oo marka waawda asal ahayd ibdaal ayaa hamzada loo keenay marka meeshan eewaawdu marka ay weliba ay godan tahay oo kale waa badan tahay in alif hamze in loo rogo aaday u badan tahay luqada carabiga ayb marka waana laba luqo uqitad iyo wuqitad haddii la yidhaha carabtu waxay dhahaan ukidad wukidad wuriqat waa la taariikheeyey uriqat waa la taariikheeyey kulli isku macnaho waidaa goortii alrusulu rusushii uqitad waqtigii loo qabtay la keenay lasoo ururiyey ayb waqtigii loo qabtee mucayanka rususha loo cayinay la gaaray uu yimid waay liyuqaalu waxaa la marka jawaabtii aaway marka faidaa faidaa waidaa ayaan soo wadnay jawaabtii marka waa muqadar oo jawaabtii idaa waa la qadarayaa waqaca maa tuucaduuna waxaa markay imaadaan oo xidigihii la tirtiro oo samadii la jeexo oo buurihii la rujiyo oo rusushii waqtigoodii la keeno la gaaro lasoo ururiyo waqaca maa tuucaduuna wixii la idin yaboohayay waa dhacay markaas jawaabta halkaasay ku dhammaatay liayi yowmin ujilat yuqaalu waxaa la dhahayaa liayi yowmin maalintee ahoo ujilat lamada yacni dib loo dhigay yani maalintee ahoo maalintan qiyaamaha dib loogu dhigay ee qiyaamuhu innaga hadda ilama joogno weli dib baa loo dhigay maalinta dib loo dhigay waa maalinma marka maalin see aha dib loo dhigay waa la cadaynayaa marka liyowmi lfasli iskala saaridii maalinteedii ayaa qiyaamihii dib loogu dhigay wamaa adraaka maxaa maxay wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey adiga maa maxaybaa yowmu lfasli kala saaritaanka maalinkeedu uu ahaaday weylun waadi naareed yowma-idin ama cadaab yowma-idin maalintaa xidiguhu ay madoobaanayaan oo iftiinka laga tirtirayo waxaa lasoo sheegay ay dhacayaan lilmukadibiina ayay usugna ayuu usugnaaday kuwa beeniyey alle iyo aakhiro waadi naareed iyo cadaab marka maalinkaa kuwaaba usugnaaday alam nuhlik miyaanan halaagin alwaliina kuwii horeeyey miyaanan halaagin innaga marka alam nuhlik macnaheeda halaagan laba macnaba waa lagu macnayn karaa halaaku isti'saal halaag ayaga jirid gooyo oo caad iyo hamuud iyo halaagii la halaagay amase in laga wado alhalaag bimacna almowt ummadihii idinka idinka horeeyo aabbayaalkiin iyo awowayaalkiin iyo dadkii horeeyey innaga miyaanan dilin ilaa qofku adiga waalidka waalidkii dhalay awowayaalkaa aada ku abtirsanayso maanta ma noola yaa halaagay oo dhimashada ku qadaray oo ku keenay rabbi subxaanahu watacaala marka halaaga in laga wado halaaku isti'saal oo mid iyaga dhanba jirid gooyo iyo ama in laga wado halaaku mowtin geerida inay timaado ayb oo fulaan halaka fulaanun hebel waa dhintay unbaa laga wadaa in imri-un halaka laysa lahu waladun ay maata labadaa macno waa ku suuragal alam nuhlik miyaanan halaagin alwaliina kuwii horeeyey huma markaa dabadeed nutbicu waxaan raacsiinaynaa hum iyaga alaakhiriina kuwa kuwa ugu dambeeyaan raacsiinaynaa marka huma nutbicu iyada hadda waa la waa marfuuc ficilkaani huma nutbic lama dhihin marka nuhlik kuma cadfana istifhaamkii iyo ma lasoo qadaraya taqriiriga ah macnuhu marka wuxuu noqonayaa alam nuhliki lwaliina miyaanan halaagin uma nutbicu dabadeed waxaan raacsiin doonaa hum kuwaa hore waxaan raacsiin doonaa alaakhiriina kuwaad ugu dambeeyo kuwaan marka reer maka waay marka idinkaan idin raacsiinaynaa waayo waad dhimanaysaan idinkana markaasaad inaga xaggeenna soo ahaanaysaan ama waaba idin halaagaynaa labadaba waa noqon karta kadalika sidaadaas oo kale an nafcalu aan ku samaynaynaa aan ku falayna aan ku falaynaa bilmujrimiina kuwa dembaabay ee gaaladana sidaadaas oo kale ayaan yeelaynaayo waa halaagaynaa markaana wasfi baa lagu xiray waa lasoo gabaxaa markii hore kuwii hore iyo kuwii dambe markana maxaa dadka loo halaagaa ijraamka iyo dembiga kadalika nafcalu bilmujrimiin weylun cadaab ama halaag yowma-idin maalinka lilmukadibiina kuwa alle iyo aakhiro beeniyey ayuu u sugnaaday alam nakhluqkum hamsada waa taqriiri alam nakhluq miyaanan abuurin kum idinka miyaanan idin abuurin min maa-in biyo xaggood miyaanan idinka abuurin biyaha oo mahiinin la ihaanaysto oo la xaqiro oo markay meel gaaraan ay ku daataanba laga dhaqo marada korka laga dhaqo biyo sidaa sidaas a miyaanaan idinka abuurin idinka fajacalnaa waxaanu ka yeelnay hu biyihii fii qaraarin ayaan fajacalnaa waxaanu yeelnay dhe hu biyihii fii qaraarin ayaan yeelnay meel wax ku sugnaadaan ayaanu yeelnay dhexdiisa waa raximkii hooyada meesha meesha oo makiinin aada loo makaniyey oo aada loo ilaaliyey ilaa qadarin waqti intii ka ah ayaan yeelnay meeshaa waqtiga oo macluumin la yaqaano ilaahay agtiisa laga yaqaano faqadarnaa waan awoodnay khalqahu insaanka abuuristiisaan awoodnay innagaa awoodnay fa nicma waxaa nicmo lahaaday alqaadiruuna kuwa wax karo ee awoodda leh ayaa wanaagsanaadeen weylun waadi naareed yowma-idin maalinkaa lilmukadibiina u sugnaaday abuuristii bani aadamka ile bachi buu inkirayaa la ima soo bixinayuu leeyahay haddaan dhinto waa sidaan u dhintay ayuu dhahayaa waxaa la tusayaa markii horeba meesha laga abuuray alam naluq miyaanan alam nakhluq miyaanan abuurin kum idinka miyaanaan idin abuurin mimaa in biyo xaggiis miyaanaan idinka abuurin biyaha oo mahiinin la ihaanaysto la daraabo oo waa manida meeshay gaartaba qofka uu dhaqayo hadday mara tahay hadday jirka ay tahay fajacalnaa lababa waa kuu bannaantaha inaad istifhaam aadan gelinin oo aad tiraa fajacalnaahu manidii waxaan yeelnay fii qaraarin baan yeelnay istifhaamkii inaad ku wadana waa bannaanto xagga kale ku cadafto oo alam nakhluqkumta oo markaa ay noqoto alam nakhluqkum miyaanaan idin abuurin mimaa in biyo miyaanaan idinka abuurin mahiinin la ihaanaysto oo la xaqiro fajacalnaa miyaanaan yeelin hu biyahaas miyaanaan yeelin innaga fii qaraarin miyaanaan yeelin meel wax ku sugnaadaan ay wax ku nagaadaan qaraar marka waa meeshu ay wax ku nagaadaan oo ay wax ku sugnaan karaan halkan hadda waxaa loo jeedaa marka ilmogaleenka hooyada kaas oo makiinin la dhowray la ilaaliyey marka ay manidu ku dhacdo ee ugxantii diyaarsanaydna ay markaa yacnii qabsato manidaasi xayawaanka manawiga ah riximkii markaa yacnii waa bis waa xirmayaa waana ilaalsamaa xayd dambana yacnii imaan maayo oo haweentu intay uurka wadaa xayd iyo dhiig male ee riximkaasna ilmuhu waa ku xafidan yihiin wuxuu diyaar u yahay oo qaabka uu u samaysan yahay ee uu keenayaa isbedbedelada uu cunuga soo marayo oo biyo intuu ka baxo oo haddana dhiig uu noqonayo haddana uu ka baxo ou xinjir uu noqonayaan ujeedaa intuu manidii biyihii ka baxo candhuuftii uu noqonayo xinjir dhiig ah hilib cad hiliba uu noqonayo kadib haddana marka yacnii lafo laga dhigayo ou lafa noqonayo la huwinayo markaas lafihii waxaa la huwinayaa hilib ayaa la huwinayaa fakasawna alcidaama laxman haddana ruuxdii baa lagu afuufayaa dhaqdhaqaaq buu bilaabayaa dhaqdhaqaaqaas waxaasoo dhan iyo isbeddelkaasi meel dhowran waayo waxaasoo dhan bani aadamkii ugu suurtagal ah haddana inuu hooyadii nafaqadii ka qaadan karo qaab isaga iyo hooyadii wax isku xiro mashiima ayaa loo sameeyey oo isku xirto oo uu ka qaato oxyjiintii hooyadii buu la qaadanaa nafaqadii hooyadii ay cuntay buu wax ka cunayaa halkaasuu ku jirayaa marka ilaa waqti ilaahay ugu talagalay marka fii qaraarin makiinin waay waa la ilaaliyey meeshaan ayb ilaa qadarin waqti intii ka abuu ahaanayaa meeshaa dhexdeeda waqtiga oo macluumin la yaqaano ilaahay agtiisa laga yaqaano ilaahay unbaa garanaya nudfadaani goorta ay soo baxayso intay bani aadam noqoto xilliga ay soo baxayso daqiiqadda iyo ilbiriqsiga ay soo baxayso rabbi unbaa yaqaan dadka iyagu qiyaaso ee ilmaha inta ay jiraan oo inta usbuuc ay yihiin qiyaaso waxoodu waa qiyaas iyo odoros saa darteed marka ku dar ka dhin laba wiig waayo waqtiga markaa qofku uu yacni waxaa la leeyahay waxaa la filaa cunugan waqtigaas waxaa waxaa dhici karta inuu laba usbuuc kasoo hormaro laba inuu ka daba marana waa dhici kartaa waayo rabbi baa meeshaan gashtay isagaa xaalkiisa aada ula socdo cilmi ule waxaan kaloo bani aadamku waa iska qiyaas iyo odoros iyo waxaan bay ku dhisan tahay qof dhihi kara daqiiqadaas markay ku taagantahu soo baxaa ma la yaqaan bal waxyaabaha uu kusoo baxayo ilmuhu ay kusoo baxayaan hadda iyaga laftooda maskaxda bani aadamka iyo wax dhambaallo laga soo diraayo iyo wax ku xiran waayo riximkan markuu iska furmaayo oo uu bilaabayo inuu yacnii inqibaad uu sameeyo marka uu bilaabayo wax maskaxdii laga soo amrayo waxaas dhan ilaahay unbaa shaqo ku leh subxaanahu watacaala isagayna awoodiisa tahay ayb cilmigan marka ilmaha iyo ku saabsan dadka inta barto haddana yacni ilaahay aan yani islaamka aan ku hanuuneynin tawfiiq darro dad ay haysato ayb marka cilmigu isaga keligiis waxba ma taree tawfiiq ayuu wax ku taraa mar walba ilaahay tawfiiqdaa la weydiistaa fuqahadu ayaga waxay yidhaahdeen lix bilooda ugu yar sagaal bilood waa qaalib waana ka badan karaa ilaa iyo qadar waxay gaarsiiyaan akharu lxamli ilaa afar sano ayay gaarsiiyaan iyaga marka de waa ijtihaadaad iyo qiyaas iyada faqadarnaa waan awoodnay annagaa milkinay waa ibnu jariir sidaasuu leeyahay marka qadarnaada aan la shidin faqadarnaa innaga ayaa awoodnay oo karnay milkinay khalqahu abuuristiisa innagaa iskale oo milkinay fa nicma waxaa nicmo lahaaday alqaadiruuna kuwa wax awooday ayb haddii faqadarnaa bimacnaa waxaa kaloo laga macnayn karaa bimacnaa faqadarnaa waana qiraaa oo mutawaatira a waay faqadarnaa waan jaangooynay waay khalqahu abuuristiisii baan jaangooynay fa nicma waxaa nicmo lahaaday alqaadiruuna kuwa wax jaangooyo wax awoodo inay wax jaangooyaan karo weylun waadi naareed ama cadaab yowma-idin maalinta lilmukadibiina ayuu u sugnaaday alam najcal ilarda kifaatan axyaaa wa amwaata tii hore waxay kusoo bilaabatay mowdka dadka innagaa dili karno kuwii hore annagaa dilnay kuwa dambe annagaa dilayno oo yacni mowdka ku keenayno abuuristii baa haddana laga hadlay meeshay ka bilaabatay halkanna dhulkii iyo nicmadiisii baa naloo sheegaa alam najcal miyaanan yeelin alarda ardada miyaanan ka yeelin kifaatan dumitaan yacnii mid dumayso oo qaadanayso aqbalayso oo dumayso axyaaan kuwa nool nool iyo amwaatan kuwa dhintayba tu dumaysa miyaanan ka yeelin oo dhulkii kuwa noolna waa dumayaayo waa aqbalaa oo dadka nool guryey ka samaysanayaan waa ku kor soconnaa waa seexanaa korkeeda dhulkan un marka waa nahayaa isagaan nahayo na dumaayo marka aan dhimanana dhulka unbaa nala gelinaya haddana isagii baa na dumaayo na celinaya macnaha marka axyaaan waa amwaatan sidaas sida badanna de dhulku saan arkayno caadadana ay tahay waxay tahay nololna waa usuu badaayo dhulka korkiisa waa lagu noolyahay nololaa ka jirto noloshan adduunyada waa hoostiisana waa lagu noolyahay oo nolol kaloo xayaata barsakhiya ka socoto hoostiisa oo labadii xaaladba marka dhulka dadka mid dumaayo waayo oo haynayo celinayo xadiida nabiga sala alla l slam waxaa jira ibnu maajah uu soo saaray oo saxiix ah waqtigii rasuulka waxaa dhacday nin inuu dhintay saxaabadii ayay duugeen markii ay godka u qodeen oo ay godkii geliyeen oy kasoo dhaqaaqeen ayaa ninkii oo bannaanka yaalla la arkay haddana mar labaad bay dib ugu laabteenoo godkii bay aad u dheereeyeen waxay is yidhaahdeen lacalla waxunbaa soo faagay baa laga yaabaa haddana marka labaad baa marka markay ka tageen wax yar kadib haddana bannaankiibuu dhulka soo dhigay waa iska soo tuuray markii saddexaad sidoo kale nebigay u sheegeen sala allahu calayhi wasalam markii dambe u aqbalay marka rasuulka sal ll ly slam markay u sheegeen waxa uu yidhi dhulkan midkaani kuwa ka shar badanba waa aqbalay oo waa qaatay laakiin ilaahay wuxuu rabaa inuu wuxuu doonay inuu idin tusiyo qofka muslimkaa dhiiggiisa xurmada uu leeyahay marka ninkaasi qof muslimoo xaqdarro ku dilay qof muslima ayuu xaqdarro ku dilay in dhulku aqbali waaye idinkaa waxaa dhulku waa aqbalaa wax ka darankane idinka unbaa waxaa alla uu ugu talagalay in xurmada dhiigga muslimka la idin tuso oo la idin fahamsiiyo ee dhulka mid ka daranba kan waa qaadanayaayo gaal iyo ayuu aqbalayaay marka mararka qaar marka waxaa dhici karta dhulka saas oo kale markay dhacdoo kale iyo waa wax uun lil ictibaar loogu talagalay dadka in la tuso lagu tuso siyaal badanna de sharcigu dhiigga muslimka xurmadiisu waa u tusay habab kala duwanba waana lagu tusay marka qofku dadku inay ku waano qaataan unbaa la rabaayo rabbi inaan lala hortegin qiyaamaha qofka isagoo ku culus qof muslim dhiiggiisa isagoo ku culus inuunan tegin oo ay markaasi hal qof dilkiis oo xaqdarro lagu dilo culayskiisa ayaad aada u weynin badan haddaad marka boqolaal iyo kumanaan kun iyo aada adigu markaa aada marato oo aada layso ama aada disho ood xaqdarro ku disho ee taas marka waxaa weeyaan culays aada iyo aada u badan waa rabbiyaanna ka magan galnay alam najcal miyaanan ka yeelin oonan ka dhigin alarda dhulkii kifaatan miyaanan ka dhigin mid yani dumitaan miyaanan dhulka ka dhigin dumitaan marka waxaa d masder laakiin waxaa laga wadaa un mid dumitaan u saaxiiba oo dumayso ayb yuqaalu waxaa la yidhaahdaa kifaatanta marka bimacna alkaft addamu waljamcu kafata shaya idaa damahu wa jamacahu waay marka uu dumo sheegay marka kifaatan waxaa kale culimada qaar ku macneeyaan wicaaan weel miyaanan ka dhigin wicaaan marka haddii la yiraahdo tafsiir oo waxaa kelmadda maahan in la fasirayo macnaheede marka waa un tafsiir markaa guud oo aayadda marka laga bixinayo way dumaysaa weelay u noqona unbaa laga wadaa miyaanan ka dhigin axyaaan ardada dumitaan miyaanan ka yeelin tu dumayso axyaaan kuwa nool nool iyo wa amwaatan kuwa dhintay labadaba wajacalnaa waxaanu yeelnay fiihaa ardada dhexdeeda waxaan yeelnay rawaasiya ayaan yeelnay kuwo qotomo buuro qotomo oo dhulka ku mudan oo ku qotomo kuwaas oo shaamiqaatin sareeyo caaliyaatin murtaficaatin sareeyo wa asqaynaa waan idin waraabinay kum idinkaan idin waraabinay maa-an biyaan idinka waraabinay biyaha oo furaatan macaan biyo aada u macaanna waan idin waraabinay oo dhulka xaggiisana waa idinka siinay korna waa idinkaga soo di'inay weylun waadi naareed ama cadaab yowma idin maalintaa lilmukadibiina ayuu u sugnaaday kuwa rabbi beeniyey oo aakhirada beeniyey iyo bacdiga yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa marka mukadibiinta indaliquu taga ilaa maa kii intii ka ah taga kuntum aada ahaydeen tukadibuuna bihi inaad beeninayseen wixii aada beeninayseen aada wixii ay beeninayeen marka waa maxay oo min alcadaabi ah cadaabkii aada inkiri jirteen aada oo taga ayaa la dhahayaa indaliquu taga ilaa maa kii intii ka ah xaggiisa aada kuntum aada ahaydeen tukadibuuna bihi inaad beeninayseen waa jahanamee indaliquu taga ilaa dillin hoos xaggii aada intii ka ah hooska oo dii halaati shucabin saddex farqood ama saddex qeybood u saaxiib ah kaas oo laa daliilin mid wax harinaya aan ahayn kaa oo walaa yuqnii aan deeqaynin min allahabi olol iyo holacna aan waxba ka deeqaynin oon waxba ka taraynin innahaa jahannamo tarmii way ganaysaayoo waa tuuraysaa bishararin ayay ganaysaa dabaaburo ama dhimbilo ayay ganaysaa kal qasri daaro oo kale ah dhimbilo daaro oo kale ah bay gamaysaayooy tuuraysaa kaanahu xaal ou la too yahay ama kaasoo kaanahu la too ah waaba isaga oo jimaalatun jimaalatun owr la too ah owrta oo sufrun madmadow weylun waadi naareed yowma-idin maalintaa lilmukadibiina u sugnaaday qiyaamihii marka dee halkii ay aadayeen iyo rabbi ka waramaya yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa qiyaamaha indaliquu taga oo aada ilaa maa kii intii ka ah aada kuntum aada ahaydeen tukadibuuna bihi inaad beeninayseen waa jahaname iyo cadaabki indaliquu taga ilaa dillin waxaan marka hadda bachiga dadka beeniyaa hadda aada bay u badan yihiin berigii hore yacnii dadka kirishtaannimada si dhaba u haysto yahuudiyada sidoo kale haysto in layse soo nooleynaayo way rumaysnaayeen ee kuwa hadda lafteeda haystana dee aakhiro iyo waawaa iyagu way yaqaanaan waa rumaysan yihiin gaaladan ahlu kitaabka ah kuwan marka mushrikiinta iyo wathaniyiinta iyo aan aakhiro aqoonin rumaysnaynna laakiin hadda adduunyadu waaba kasii baxdayba gaaladii ahlu kitaabka ahayd ahlu kitaabnimadii waaba ka tageenba diin iyo baabkeed waa lala dagaalama iska dhaaf midda islaamkae xataa midda kirishtaannimada iyo midda yacni yahuudiyada iyo midna ma ogola oo adduunyadan waxay ka rabaan laadiiniyiin dadku inay ahaadaan diin laawayaal ilxaad iyo waxaa laga rabaa adduunyadan marka iyo iyo iyo iyo waxyaabahaas oo kale diin la-aan waxaad arkaysaa marka waxay kuleeyihiin qofku marku dhinto qof jiran baad waxaad leedahay war ninkii hebel ahay ka waran markaas wuxuu ku leeya hebel ugu yaraan hadda waa raaxaystay see u raaxaystaad weydiinaya wuxuu ku leeyahay dhibkii iyo jiradii haysay waa daysay waa dhintay bis waay sidoo u baxay waay nacam hadda wax dhiba ma haystaan uu ku leeyahay nacam bal jahliga intaas la eg wax dhiba hadda ma haystaan yacnii noloshu waxay uga eg tahay adduunyo bis nolol qabrina ma yaqaano noloshii aakhirana ma yaqaano waa isgubaanna waqtigan hadda waxay leeyihiin maxaaba dhib iyo wax kala keenaya waa isgubayaan dambaska soo haro markuu dambas noqdo aabihiis ama qofka uu jecel yahay warqad yarow ku shubanaa meel yarow dhiganaa marka hadhow marka wuxuu leeyahay dambaskii aabbahay waa kaasaa dambaskii qofkan jeclaay waa tanaa waa kan intaasunbay noqotay yani baashii marka kirishtaannimadii iyo say u socotay u socotay u socotay waxaan hadda lagu tiriyo inay kirishtaan yihiin waxaasay u dhammaadeen dadka muslimiintana waxyaabahaasoo kale lala rabaa haddaad cilmaaniyad maqasho ilxaad haddaad maqasho noocaas unbay ka rabaan bes ninkii isaga marka wixii uu diin u aaminsanaa oo aan xaq ahayn sidaas marka ula dagaalay adiga meel fiican ku geyn maayo adiga meel fiican ma ku geynaayo marka barnaamijyadan marka ilxaadka iyo calmanada iyo waxyaabaha ku dhisan diin la-aanta ku dhisan marnaba gar iyo sax ma noqon karaan waayo aayadahan hadda aan akrinayna yaa inkiri karan qofkii habka loo abuuray layskuma diidana ee dhulkan inuu galayo iyo sida uu yacni dhulkan ilaahay noogu arsuqay oo uu noogu noo makaniyey lama diidana haddana in la yidhaaha ilaahay waxba looma ogola isagiina intaas uu wax walba isaga uu maamulayo gardarro waayo marka caqlina ma aha nacam ilbaxnimona qofkii u qaato waxyaabahaas yacni diinta lagama ilbaxo diinta iyadaa ilbaxnimaa maba laga ilbaxa iyada haddii marka aada ilbaxnimo inta raadisid ilxaad aad ka raadisid waa dhibaato indaliquu ilaa maa kuntum bihi tukadibuun ayaa la dhahayaa indaliquu taga ilaa dillin har hoos intii ka ah hoos ma ahan laakiin ama min baabi tahakum ayaa loo ayaa loo dhahaa iyagaa lagu jeesjeesa ordaha hooskaas aada waana usluub carabi oo shayga didkiis in lagu sheego waa iska dhacdaa marka sabab baana macno ahaan keenayo indaliquu taga ilaa dillin har ama hoos xaggii aada intii ka ah hooska oo dii halaati shucabin saddex qaybood u saaxiib ah kaa oo laa daliilin mid wax harinaya aan ahayn har aan lahayn ayb walaa yugnii oo aan har badnayn har hadda faciil marka bimacnaa hadda mubaalaqa iyo ma loo jeedo oo ma laga wado aan hoos badnayn ma hoos badna laakiin wax yaroo leeyahay ma aha macnuhu laa daliilin wax har aba aan lahayn walaa yugnii aan deeqaynin canhum iyaga xaggooda aan ka deeqaynin min allahabi ololka ololka iyo holaca naarta jahanamo ay yani ay ugu dhex jiraan waxba aan ka taraynin wadillin min yaxmuum ayaan suurat lwaaqica kusoo marnay inahaa jahanamo damiirka jahanamo u laabanaa siyaaqaana laga kasaa inahaa jahanamo tarmi way tuuraysaa way ganaysaa bishararin ayay ganaysaa dhimbilo ama dabaaburo sharar waxaa weeyaan marka dabka la shido dabaylna ay jirto maalan wax ka firdhada dabka nacam oo dabaaburada ah nacam ayaa la yidhaahdaa ama marka dhimbilo wixii markaa dabka waxaa yarka aheed dabka ka xaggiisa ka tuurmaayo inahaa jahanamo tarmii waxay ganaysaa way tuuraysaa bishararin ayay ganaysaa dabaaburo kal qasri oo kale daaro oo kale ah qasri waa daarta ama sarta dhismo weyn oo daar ahoo sar ah ayay la eg tahay waxa ay tuurayso dhimbisha ay tuurayso halkii xabo sar ayuu la egyahay kal qasri marka ibnu cabaas macnahaas waa ku fasiray waxaa kaloo laga macneeyey macno labaad oo ah kalqasri jamcu qasratin in laga wado qasradana waxaa waaye qoriga weyn waaye oo aadka u weyninka badan aadka u adag ibnu cabaas baa waxaa laga wariyey khashab inuu kauu ka macneeyey wuxuu yidhi waa kalqasri alqasratu khashabun kunaa nadakhiruhu lishitaa waa qori weyn oo aan u kaydsan jirnay buu leeyahay qabowga marku jiro berigii hore dee waxyaabahan hiid hi yacni hiid hiidkan iyo kulaylkan baalladan wax kululeeyo hiitaradan wax kululeeyo ama yacni waxyaabahan la dugsado ma jiri jirin qabowna waa jiray marka uu qabowga daran uu jira marka qoriga weyn oo aan u kaydsanno in intaan dab ku qabanno oo qorigaas aan kulaalno marka agtiisa aan kulaalno si uu muddo badan noo haayo maalmo ama maalin iyo wax un lamida si uu noo haayo qoriga weyninka badan oo kaley tuuraysaa alqasratu kaasna waa la yihaaha labadaa macnaa ku jira in sar lagu fasiro iyo in sidan kale lagu fasiro kaanahu waaba isaga oo jimaalatun owr oo kale ah jimaalatun waa jamcu jamalin ay jimaalatun sidaa waa la akriyey jimaala jimaalaatunna waa la akriyey jimaalaatun markii la yidhaahna waa jamcu ljamci oo sida marka buyuutun buyuutaatun buyuut iyadoo awalba jamcayda haddana la jamcina buyuutaat la leeyahy kaanahu waaba isaga oo jimaalaatun owr oo kale ah owrta oo sufrun madmadow sufrun bimacnaa madmadow jaallo ah jaallaha marka bictibaar dabku midabkiisu saas oo kale waa laakiin akharu lmufasiriin carabtu marka ay sufriga ay sheegaan waxay ku man waxay macno ahaan ujeedaan madmadowga geela kiisa madmadow ayay waxay yidhaahdaan jimaalun sufrun kaanahu waaba isaga oo jimaalatun owr oo kale ah owrta oo sufrun madmadow weylun waadi naareed yowma-idin maalintaa lilmukadibiina kuwa alle iyo aakhiro beeniyey ayuu u sugnaaday meeshaas marka de jahanamo iyo waxa ka jira weynigeeda iyo sida ay tahay buu rabbi uga warramay uga hadlay subxaanahu wa tacaala haadaa yowmu laa yantiquun macno kaloo qiyaamo leedahaa haddana naloo sheegaya qaala tacaala alla wuxuu yidhi haadaakani yowmu maalin waayo laa yandiquuna aynan aynan dhawaaqaynin yowmu laa yandiquuna inaynan yacni dhawa maalin aynan dhawaaqaynin waayo tani marka yowmu laa yandiquuna jumlada laa yandiquuna yowmuda loo idaafeeyey yowmudanaada marka waxaa weeyaan jumal iyo waxbaa loo idaafeeyaan hada yowmu laa yandiquuna maalintii aysan hadlaynin waayo maalinta macnaha qiyaamaha saasay ka dhigan tahay ayb saa darteed baan haadaa yowmun aan loo dhihin yowmun ma la dhihin khabar caadi ah hadday ahaan lahayd yowmun unbaa layska dhihi lahaa haddaan idaafo laga rabinaan ka wadaa ayb haadaakani yowmu maalin laa yandiquuna maalintii aynan hadlaynin oo aynan dhawaaqaynin waay qiyaamahana loo jeedaa ee qiyaamaha waa hadlaayaan soo maaha fa idaa hum qiyaamun yandur yacni uma inakum ywma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun waa hadal dood waa hadal soo maaha qiyaamihii inay hadlaayaan oo ay doodayaan waa la sheegay halkaana rabbi wuxuu leeyahay laa yandiquuna ma hadlaayaan waa maalin aynan hadlaynin culimada marka waxay yidhaahdaan qiyaamo ayaa mawaaqif kala duwan leh fa fii bacdihaa yakhtasimuun mawaaqifta qaar waa murmaayaan wayatakalamuuna waa hadlayaan wa fii bacdihaa mawaaqifta qaarkeedna yukhtamu calaa afwaahihim afkaa laga daboolayaa falaa yandiquuna ma hadlaayaan marka haadaa yowmu laa yandiquuna waa mar qiyaamaha mararkeeda ka mid ah markay hadlaayaanna waa waqti kala w marka qur-aanka ma isbeeninayo wax ikhtilaafana male qur-aanka walaa yu-danu loo idmi maayo lahum iyaga fayactadiruuna falaa yactadiruuna ma cudur daaranayaan ayb haadaakani yowmu maalin waay laa yandiquuna aynan hadlaynin ma hadlayaan walaa yu-danu loo idni loo idmi maayo lahum iyaga fayactadiruuna falaa yactadiruuna ma cudur daaranayaan fayactadiruunadan fa-dan sababiye hadda ma aha hadday sababiye ahaan lahayd nuunka waa la gooyi lahay soo maha walaa yu-danu lahum fayactadiruu aa la dhihi lahaa fayactadiruuna marka ficilku waa marfuuc haddii uu marfuuc yahay marka ficilku oo mansuub ounan ahayn fa sababiye marka meesha ma taalo macnuhu marka maaha walaa yu-danu lahum loo idmi maayo fayactadiruu say cudur daartaan saas ma laga rababa hadda walaa yu-danu lahum loo idmi maayo fayactadiruuna falaa yactadiruuna mana cudur daaranayaan yu-danuday ku cadfan tahay waa sida loo badan yahay qaar waxaa jira sidoo kale dhahaya un waa iska bannaan tahay oo bimacnaa marka fayactadiruu loo idmi maayo inay hadlaan si ay u cudur daartaan oo hadday hadlaan waa cudur daaro lahayn saynan si ay u cudur daartaan marka looba idmi maayo inay hadlaan sidaana marka qaar baa dhahayo taawiilay waxbay tawjiihinayaan markaasna junayd baa waxaa laga wariyey ninkii zaahidka ah laa cudra liman acrada can muncimihi wakafara biayaadiihi wa nicamihi wax cudurdaara ma leh uu ku cudur daarto qofkii ka jeestay axadkii u nicmeeyey oo haddana markaa yacni ku gaaloobay nicmooyinkiisana ku kufriyey cudurdaar ma lehba weylun waadi naareed yowmaidin maalintaa lilmukadibiina u sugnaaday haadaakani yowmu lfasli iskala saaridda maalinteeda waay jamacnaakum waan idin ururinay idinka iyo walawaliina kuwii horreeyey idinka iyo kuwii horreeyeyba halkan qiyaamahan isku keenkeennay qiyaamihii marka waa damban mowqif aada u weyn waa kuwii hore iyo kuwii dambeba hadduu isu keenayo fain kaana lakum hadduu idiin sugnaaday kaydun xeelad fakiiduuni xeeladaysta ixeeladaysta hadday xeeladi idiin sugnaatay ama shirqool adduunyada markaad joogteen shirqoollaad samaynayseen oo diinta ilaahay iyo axkaamta rabbi iyo aada la daba joogteen bal maanta haddii shirqool idiin haray keena ee shirqoola fain kaana lakum hadduu idiin sugnaaday idinka kaydun hagar ama xeelad fakiiduuni ii xeeladaysta oo kaalaya oo markaa ishirqoola haddaad balkaraysaan weylun waadi naareed yowmaidin maalintaa lilmukadibiina u sugnaaday ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday fii dilaalin hoosyaalo dhexdooday ahaanayaan iyo wacuyuunin ilo dhexdood ayay ahaanayaan wa fawaakiha fawaakih dhexdood bay ahaanayaan mimaana ah yashtahuuna ay jeclaysanayaan ayay ku dhex jiraan kuwaasna yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa kuluu cuna washrabuu caba hanii'an muhana-iina kuwa la bogaadinaya xaal aad tihiin bimaa kuntum bikownikum maxaa laydinku bogaadinaana bikownikum bisababi kownikum ahaanshadiina aada ahaateen darteed tacmaluuna inaad shaqaynayseen adduunyada markaad joogteen wax wanaagsan aad ka shaqaynayseeno towxiidkii aada hayseen inaa anagu kadalika kaagaa yacni kaagaas oo kale yaan najzi ku abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah oo ixsaankii la yimidna kaagaas oo kalean ku abaalmarinaa weylun waadi naareed yowma-idin maalintaa lilmukadibiina ayuu u sugnaaday yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa kuwa mukadibiinta ah kuluu cuna adduunyadii watamatacuu raaxaysta qaliilan wax yar raaxaysta yacnii tamatucan raaxaysi qaliilan aada u yar iska raaxaysta inakum idinku mujrimuunaad tihiin kuwa dambaabay oo rabbi u shariig yeelay marka cadaab baad mudan tihiin waay waa goodi kuwa maxaa la yidhi kuluu washrabuu hanii-an cuna oo caba jannadii bay markaa ku jiraan hanii-an idinkoo markaa kuwa la bogaadiyey aad tihiin kuwana waxaa la leeyahay kuluu cuna watamatacuu raaxaysta qaliilan tamatucan raaxaysi qaliilan aada u yar inakum idinku mujrimuunaad tihiin kuwa dambaabay kuwa yacni dambaabayaa tihiin inakum idinku mujrimuuna kuwa dambaabayaa tihiin marka qul tamatac bikufrika qaliilan inaka min asxaabi nnaari oo kale weylun cadaab yowma-idin maalintaa lilmukadibiina ayuu u sugnaaday kuwa alla iyo aakhiro beeniyeyba ayuu u sugnaaday wa idaa haddii qiila lahum loo dhaho iyaga irkacuu rukuuca haddii loo yiraahdo laa yarkacuuna rukuuci maayaan ma rukuucayaan yacnii haddii salaadii loogu yeero ma tukanayaan marka qof salaad inta loogu yeeray aan tukanin qoladaa marka gaaladaa lagu dhex daray kuwaan marka inakum mujrimuuna la yiri mujrimuuna mushrikuuna waay hadda meeshan suuratu ruumna waxaan soo marnay muniibiina ilayhi wattaquuhu waaqiimuu salaata walaa takunuu min almushrikiin aan soo marnay xadiidka nebigana wuxuu ahaa bayna arajuli wa shirki aw ilkufri tarku salaa qof iyo shirki ama gaalnimo waxaa u dhexeeya salaad laga tago taariku salaadku marka meel ma haysto meel ma haysto waidaa haddii qiila lahum loo dhaho iyaga irkacuu rukuuca laa yarkacuuna rukuuci maayaanoo ma rukuucayaan weylun waadi naareed yowma-idin maalintaa lilmukadibiina ayuu u sugnaaday ee fa biayi xadiidin sheekatee ahoo bacdahu bacda haada alqur'aani qur-aankan sidan u hadlaya gadaashiisa yu'minuuna ay rumaynayaan yani wax danbay rumaynayaan male ninkii qur-aankan rumeey waayey oo qur-aankan ku tayacni uu ta'hiiri waayey waa qof ilaahay shaqaawo u qoray ilaahan ka magan galnay fa biayi xadiidin sheeka tee ahoo bacdahu bacda alqur'aani qur-aanka bacdigiis iyo yu'minuuna rumaynayaan macnaha waxay ka dhigan tahay idaa lam yu'minuu bihi haddaynan qur-aankan rumaynin maxay rumaynayaan waayo sheeko kaleoo ka dambayso oo ay rumaynayaan miyaa jiro